raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto faylaamin faylaa ka dhowaada warkaana hamingnima idaacadda warsan ee baydhabo qodobadiisin ka dheegi doontan haddii laa hayara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mid dadka barakayaalka ee ka nool xirooyinka gobolka shabeellada hoose iyo kuubaadaha iyo haalaad nolohume oye hawajahadi dayaatira lagu bilaabay wadada dheer ama jidka dheer iskiiro beledweyne iyo weliba janta kunshiino oyo burburyanga fatahadii webiga shabeelle halimayiray oyaa ku qaybgalay kulundhun ku hadlay saameyntii udurka koofi toban iyo sagaal iyo weliba doorashooyinka nabadoon aan ee oo laka dila degmada yaakshid ee gobolka banaadira maamulka gobolka banaadir ayaa ku hadlayay qaraxa geeka kuriya beledka muqdisho dadilo ku helay udurka corona virus ee deegaanada somalilan oyaa sii korortay puntland iyo geeg yeeshaaydi kiisas cusub oo corona virus e madawiine waare iyoha magacaabay guddiga ku shageeyowa mashaariicda horumarineed akhbaaraadka binaanka raadiya warsana singaytona akhyaaray hamingnimadan haddii laa hayara intuuna ka guda jarno isinka dhiigi doontan iyo welibaa ku mid ah trump uusa ku hadli dhacdadii laka dili qofkii midoobay ee gudo minneabolis
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhiyaaray hamingnimaya bahayto kamiisa jamaaniye hahooyda hayta taariikhdana ka toosanta labaatan isiyeedka bilishanaad ee mey sanadka labada kun iyo labaatanka intaas weliba yohayana qodobadii warkaana hamingnama haddana ka dhawaaday sugiyo faahfaahsan warkaano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha-e yaasiin saare intanusin ku akhri doona haddii ilaahayara inta suguda kijara insha allah dhanagysanaada weliba gaanweynku jeesi doona wariwadaaykey cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan kabilowna dadka barakayaalka ee ka nool herooyinka ama muuragashiimeedka gobolka shabeellada hoose iyo ku-ubaadahaya xaalaad nolol hume oye hawajahadi waryaagan tawakal ali umar iyo faahfaahinta warku miilaninku diri
iyadoo maalmihii u dambeysay ay sii kubceysay qulqulka dadka barakacayaasha ee kusoo qulqulaya xerooyinka barakacayaasha ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa kasoo yeeraysa xerooyinka ay ku nool yihiin dadkan qayladhaan oo ku aadan in ay markaasi doonayaan in la saacido aysan markaasni haysan guud ahaan waxyaabaha muhiimku ah qoyska dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinka barakacayaasha oo aan kula kulmay xerooyinkooda ayaa warsan radio waxa ay ugu warbixiyeen xaaladooda nololeed waxa ayna dalbadeen in kaalmo wax ku olah lala soo gaaro dadkan ayaa isugu jira dadka kasoo cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib dagaallo sokeeye oo ka dhacay halkii ay ku noolaayeen iyo sidoo kale dad saameyn ay ku yeelatay fatahaadii webiga shabeelle waxa ayna dalbadeen in haatan ay doonayaan kaalmo bini-aadanimo iyagoona cod dheer ugu diray dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba dadka basar kasoo qaxay oo rafaadsan oo silacsan aan ahay waa diyaarka iyo meesha dariiqyaha iska dhex jiijiifnaa waxaa cunna waxaa cabna ma haysano waxaa ku seexana ma haysano guri ma haysano waa silacsannahay wax unug hadda beriga aad oo ilmahayna badar oo karsana ma haysano walaxaan kutoosina ma haysano unugka dhan waa layacsannahay inaana laga soo gaaro nu lagu soo gargaaraa rabnaa shan caruur ahaa astaa waxaa sii waxay ii cabaanna maleh aabahoodan mar horaa kala tagnay aadaan u layacsanahay aniga waaye basraa kasoo qaxnay basraa kasoo qaxan dadka tuulooshika aye qaajada iyo intee waxaaga rafaadka aye qaxootiyaanahay aye oo iska baahno baarkac ah ay meel aad seexataan iyo meel seexano ma leh banaanaa fadhinay qilqiyaa ilma ku haysanaay haahey bulshada soomaaliyeed cugnana ma haysano goorma soo qaxday sabdi maalmahan oo dhan magaalada iska dhex joogteen jiif la-aan sababkaan da-ayo iyo cunto la-aan
bulshada soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaan
cunto iyo inta wixii waxa macaaba ilaahay gacantiina alla wixii nii soo geliyo aniga cunsa haynay aniga cunsa haynay maamo cunug yaraa dhabta kuu saaran maadiga dhalay haa inuu taan yar aye naa dhali meeqa carruur haysta adiga aniya ani lix lix caruur aabbahood aawe aabahood waa joogay dadka beerta tacbata waaye dadka beerta u laabtay xoolihii waay tacbata waaye adigana meeshaana ku anina dhibaatay meeshaasi dhibaatasna haa waxaas oo ku haayo ma jiro wax oo soo heli karna ma jiro
tawakal cali cumar warsan raadiw gobolka shabeellaha hoose magaala idan maasanta tawakal cali umar gudoomiyaga guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil xaliime yari ayaa ku qayb galay kulanka dhinaga internetka ee ka dhexmaray guddiga ama guddiyada doorashooyinka afrika ee hay-adayo ka midaysiyin african election ee management kulanka iyo weliba haqaban qaabiyey wahda arrimo siyaasadda midooda africa department of political africans iyo weliba of the african union iyadoona diiradda laga saaray arrimo dhowre waana iyo ku saabsanaa dhinaga doorashooyinka kulanka oo lan ku hadlay saameynta cudurka safmareenka ee covid toban iyo sagaal ee doorashooyinka afrika iyadoona ku qayb galeen kulanka wadi- wa- dadka ka khibradada badan ee dhinaga xiriirka maaryowka ee doorashooyinka markiyo ka jiran aafooyinka dhinaga dabiiciga ee gudoomiyaga guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka haliime ismaaciil haliim yariya iyo kulanka ka sheegdaysada soomaaliya iyaan ka diyaar garoowahayta doorashada la filahayanta dalka iyo kudhida marka la deera sanadka lamada kun iyo labaatan kowda kowbaysan yahay raabti horeygeeka weliba khaafada suuga ba-ada degmada yaakshad oo kadilana ogaasa xuseen maxamed daa-uud oo sukumitaye iyo weliba koo kale sukumida ilaaladiisa dilka kureed weliba meelo ku basay dadkii hubaysan ayaa dilkaasi jeysaday dadka deegaankii raadi awarsan ee baydhabo weliba aan sheeganeen intii nabadoonka laga magacaabo jiray ogaasa xuseen maxamed daa-uud iyo weliba qof ilaalisa ay lakadila degmada aseyti hilayo fidhiyo maqaahi laku dhamowshahi ayaa ka taala suuga aanaha ama caanada dhinaga masaajidka xaaji abdi hindhooy ee khaafada suuqa ba-ad dilka kureed ciidamo ku tirsan ee booliska soomaaliya yaa sideeda meelo dilka kudhiyo oona meelo seyti oo kusubyan howlgala kabaada goobay dadkii gudambay dilkaasay walowa injarna weli dadlaan qubadi dilkaas maamulka degmada yaagshad ee gobolka banaadir weli wal faahfaahinta sayta dheer maakubeyna dilka geeka kudhay haafadiya kumidata degmadaas welibana weli injarna id sheegati mas-uuliyadda dilkaasay dhanaga dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo horeyti welibaya beegsataya odayaal dhaqameed iyo ka eedaysanyin intiyo walyaho ku hulahayan hubno baarlamaanka ee soomaaliya oo xiriirinayo la leeyan dhanaga dowladda federaalk ee soomaaliya qarahaagee ka jugdisanta badan beli kudheega degmooyin ku tirsan gobolka banaadir ee kudhey wadada dhanaga reed iyo ku maraasa barxadda iskaashooyinka waanayan dhowta amanka hooyooyinka ee degmada hamarweyne qarahyo weliba la sheegay inti jugdisa ama qaraga la sheegay inti lakihiri baabura sarkaala ku tirsanaya ciidanka booliska soomaaliyeed islamarkaasaytana hilo sumaraaye dhinaga dambe ee iskaashooyinka usoo ka qarahi waan dilkaasi waan qaragaasi usoo la sheegay inti baabuurkaas ka qarahi afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalah umar xasana walibanusu sheegay inti qaraagasayti usuu ka amooday sarkaalka baabuurka lakamagaawi jaray cabdishakuur xuseen abdi iyo weliba qof kaleed oo la socday meelo usuu ka dhaawaamay askari kaleed oo ilaalo sun haaye sidoo kale afhayeenkayaanka baaqi qof weliba intiusa ku taxadara meeluusa dhikow baaburshayisa qaraaganana kahirna sidoo kale ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo wadana fiigjignaan amni waana lunkurseeda waa baaburta qarahyada iyo kiiraan dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab wasaaradda caafimaadka ee somalilan iyo geeka waliba ee sheegtay natiijada dadka loonkushakiisna cudurka safmareenka ee corona virus aanasana baaritaan laka suubay qaarashoona laku helay yublaba qof kale usan amuuday cudurka waraaqu bahi guddiga somalilan ee qaabilsan akamayowka cudurka covid toban isagaalyaalka sheegay intii dadkii la baaray soddon ilaa mu kumid ee cudurka lagu heli aanasana khatiyo kijara xaalada karantiile meelaha qof kale oo noolaya isuka noolaya magaalada hargeysuusan ka amuuday cudurkaas dadka cudurka lagu heli iyo weliba onaskijarana labaatii koo gofa oo magile meelatumi kow kaliyo yumbilaan weliban iyo sharoogana magaalooyinka hargeysa boorama berbere iyo weliba kiisaska anka badan lagu heli welibana dadka cudurka lagu heli daado iyo andhexeeda toban sagaal sana ilaa iyo weliba siyeed sagaal sana anka dambeyntii guddiga iyo weliba uu sheegay inta tirada guud ee cudurka corona virus lagu diiwaan geliyo deegaanada somalilan jadeerta lama boqol konton todoba meel labaatan iyo siyeed iyo kufaysati meelo tumi siyeed kofalaan iyo amuudi isla wararka cudurka covid toban isagaal ee ka guudi jirnay akhyaaray wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka ee puntlandna sheegday natiijada baaritaanka laga soobi dadkii loonku shakiysanaayey cudurka corona virus ahaanasona wasaaradda sheegday inta qarasho lagu helay cudurka qoraale hakubahi wasaaradda caafimaadka weliba laga sheegay intii hoose sundhay dadka lagu helahaya cudurka islamarkaasna dadkii la baaray iyo deerti siyeetan iyo toddoba qofa cudurkana hata laku heli siyeed qofa iyo ooyo shalayin toddoba magale iyo weliba khalabilaange wasaaradda weliba ay sheegtay inta dadka laku helay cudurka covid toban isagaal iyo sharogan gobolada nugaal iyo weliba mudoga oo khatana dadkaasayti cudurka laku heli iyo ka jiraan xaalada karantiile ka dambeyntii guddiga iyo weliba uusu sheegay inta natiijada guud ee xaaladda cudurka covid nineteen ee puntland lagu diiwaan geliyay iyo dirti boqol toddobaatan iyo siyeed gofa welibana ayaan amuuday li qofa meelo iyo ku aafimaadeen toban iyo shan qofa tirada la baaray ee lagu helay cudurka corona virus deegaanada puntland iyo weliba yoo ku midayana xaaladooyinkii unka u subaayay ee shalaytay ama la sheegay intiyo un kumid hayna kanagoo akhyaaray maylasaytii tirada la baariya laku helay cudurka corona virus ee deegaanada puntland ma ku mid ee xaalado cusub ee shalaytiiyo sheegday wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya aabakhato waqtiyadaha sooda iyo la filahaya intiye ha sheegda wasaaradda caafimaadka ee puntland tirada kororti weli akhyaaray warkiyamignima idaacadda warsan ee baydhabo dhugunsidahay tan welibana hubada singulaha akhyaaray amiin fayla dayaatirya weliba lagu bilaaway jidka dheer iskiiro beledweyne iyo weliba jaanto kunshiina oyo burburyanga fatahaadii webiga shabeelle faahfaahinta warkun waryaagana bashiir cabdulah cusmaan iyo milanin ku diri
guddiga iskaashatada gaadiidada gobolka hiiraan ayaa waddada isku xirta magaalada beledweyne ee janta guddisha ka bilaabay dib u diyactir lagu sameynayo kadib markii waxyaalo u geysteen fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyadoo meelaha godadka lagu shubay carro iyo dhagaxaan si gaadiidka iyo dadka aysan dhibaato ula kulmin muddo labaatan maalmood ku dhawaadkeeda ayaa magaalada waxaa haysatay fatahaad geystay khasaare aad u fara badan alxamdulilah maanta waxaan dareemaynaa inay biyihii ay noqdeen maadaama jidkii weynaa isku xiraa ceel jaalle iyo magaalada uu maanta furmay sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto waa ujeedaan waddadii isku xiraysa ceel jaalle iyo beledweyne siday u taallo iska dhaaf baabuur inuu mara iska dhaaf xataa mooto laba lagu leeya awood uma lahan inay marto waa ujeedaa si uu burtay marka dowladda soomaaliya waxaan ku sheegayaa iyo maamul goboleedka hirshabelle inaysan magaalada beledweyne aysan ka jirin wax laamiya lagu shaqaysto waxaa hadda noo maqan carro kaawas taarikyaal carro ah oaan rabnaa ayaga naftirkooda inaanan meeshaan ugu shaqayno oo hadda mar dhowna soo gaari doono insha allah sidaasaan aad u fahamsannahay waxaan isku xilqaanay anagoo gobolka gaadiidka gobolka hiiraan gaadiidleyda ah inaan waddadaas wax ka qabanno oon cid kale aana macnaha u raadinin si gaadiidka iyo gobolka sidii ay sidii hore ugu soo laabato haddana maasha allah aadaan ugu guulaysannay wixii dhiman in dhammaystirnaan shaqaynaynaa meelo meelo biyo ku jirana jiroo godad ah ayaga naftirkooda markii biyaha ka baxaan rabna inaan ka shaqayna hadduu ilaah yidhaahdo marka aadaan u mahadsantihiin dadkii ka barakacay xaafadaha magaalada beledweyne qaarkood ayaa bilaabay inay ku soo laabtaan guryahooda maadaama biyaha ay yaraadeen mid ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inuu jiro gaabis ku aadan dib u dictirka lagu samaynayo goobaha ay burburiyeen fatahaadda meel kastaba ama gobollada dhexa looga imaan jiray waxaa dhacday ayaamahan sida badan inay ku soo noqotay masiibooyin rabbaaniyad ah oo biyobaxo ah oo gobolkaas ku soo noqnoqday oo biyo fasahaadaasu dhibaato badan ay u geysatay gobolka iyo degmadaba waxaan leenaha marka waxaas wax ilahay xigta ka yimid waaye bini aadan wuxuu difaaci kara ma aha laakiin waxaa la yidhaaha dadaala waa gaaraa waxaan tabanaynaa gobollada soomaaliya in ay qabaan gurmad in ay qabaan gargaar badan in ay qabaan wax u qabasho badan waxaan tabanaynaa gobolka hiiraan wax wax u qabtay oon ku abaalinaynaa inaysan jirin waxaan eedaynaasi waa jiraan waxaa jira inaan loo dhisin eeraboor waxaa jirta inaan loo samayn waddo waxaa jirta inaan loo samayn mataqaanaa meel bukaan lagu daweeyo waxaan garanaynaa goobo caafimaad inaysan lahayn intaas waxaan ka tabanaynaa dadka soomaaliya mas-uulka u ah owlal amriga ah
codkaas walibaan dembey warbixintii waryaagana bashiir cabdullah cusmaan usaneyn kudiri beledka beledweyneha gobolka hiirana akhyaaray subankiisin warkugu dhugun sida haytaan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo madaxweynaha maraykanka ee donald trump iyo nakhadin yowlaba masiibo ka tilmaamay dilkii magaalada minneabolis lankii jeysadii qofkii midoobaya ayuu dileen ciidamada ama ciidanka booliska ee minnesota kaas oona ama dilkaas usu dheli dharaf badan trump iyo weliba uu soo ku odsaya f b i-da intii wahda cadaalada dadkaasiti iyo lisheena waanyo qaadana markii soo afyar ama baaritaanka ku saabsana dhaadadaasiti usuu ka tilmaamay doonaxdin iyo weliba masiibo yeeta warkii hamiinama akhyaaray hilogoynsin kula socotaan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo naasurun kun iyo ninka dhonyi warakano maxmuud ali cabdulaahi gaabshaeh yaasin saare waalantansin kula soosiyay kamaasintin dhugunsatowka guud ahaanba shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo intii warkun warlamada redon kulamaana hadii lahayara waliba sin kutabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaray min fayla